بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشر لها دين تعالى الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo lixdanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirud
sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd waa suurat lisraa aayadda shan iyo afartan qaala allahu tacaala waidaa qara'ta alqur'aana nebi maxamedoo markaad akhrida buu ilaha yidhi qur-aanka jacalnaa waxaanu yeelnay beynaka adiga iyo wa bayna aladiina kuwii laa yu'minuuna bilaakhira kuwaan aakhiro rumaysnayn iyo adiga waxaanu idin dhex dhignay xijaaban mastuuraa dayr la adkeeyey dayr wax kala xayira ayaanu idin dhex dhignay oo adag laba macnaba culimadu waa ku fasireen qola waxa ay ku fasireen macnaha aayadda ku xigta ay sheegayso ah nimankaa dhiil baa ku foorora waxbaa geb ku ah oo sida gidaarka oo kale ah marka qur-aanka aada akhriyaysaa ma gelayo wuxuunay leeyihiin un maadaa qaala aanifan oo goor dhaweyd horta muxuu akhriyayuu lahaa saasay ku leeyihin asxaabta marka gidaarkan ku xidhan gaalada waxa weeye qalbigu ma galo qur-aanka qur-aanku qalbigooda ma galo siduu dadka mu'miniintaa u gelaya macnaha labaad waxa weeye markaad qur-aanka akhrido adig iyo kuwaan iimaanka lahayn een aakhiro rumaynayn waxaanu idin dhex dhignay dayr adag oo bibarakati alqur-aan wa biqiraa'atih akhrintaad akhriyaysa iyo barakadiisa awgeed kuma soo gudbi karaane ilaahay baa kaaga dayraya waanay dhacdayba ficlan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin bay dhagax weyn usoo qaadatay umu jamiil bintu cawra tii la odhan jiray umu jamiil tii la odhan jiray macnaha abujahl afadiis ninkii la odhan jiray abilahab baa la cafwan abilahab afadiisii baa waxay soo qaadatay dhagax weyn dabeedna iyada oo ku soo dhow nebiga iyadoo ku soo dhowaatay bu abubakar arko wuxuu ihi tii imaanka lahayd waa tan soo dhowaatee arbay ku dakhartaa markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu hi iba arki mayso iyadoo dul taagan nebiga ayaa abubakar la hadlaysa waxay ku leedahay saaxiibkaa wuu icaayay macnaha suuraddii dee tabate soo degtay usradda afaa qowskaa faasidkaa ka warramaysa saaxiibkaa wuu icaayay marka dee waan ka aargoosanaya waxba kumuu caayan oo u khaarajiyy o iska dhoo iska dhaqaaqday iyadoo afaray tirinaysoo leh mudamaman abaynaa wa diinahu qalaynaa wa amrahu casaynaa maxamed buu ahaa mudaman bay tiri taasay magacii u bedeshay iyada oo leh kii ceebaysnaa waanu diidnay diintiisiina waa caasinay arrinkiisiina waa kasoo horjeesanay markaasaa waxay leedahay qurayshi way aragtay anii bintu sayida bintu sayidiha ninkii boqorka u ahaa inantiisiina aan ahay waa garatay qurayshyo faanaysa almuhim nebigu qur-aan buu akhriyay calayhi salaatu wasalaam ilahay baa ku dayray labada macnoba lagu fastay wajacalnaa waxaanu yeelnay buu ilahay yidhi calaa quluubihim qalbiyaashooda akinatan dabool an yafqahuuhu si aanay u garanba wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaanu yeelnay waqran culays qalbigiina waxbaa ku foorara dhegihiina culays baa saaran markaa qur-aanku geli maayo waa aafaadka macsiyada wa idaa dakarta rabbaka fi lqur'aan kolka aad qur-aanka kariimka ah dhexdiisa ku xusto ilaahaaga ammaantiisa iyo sifooyinkiisa wallow way sii jeedsanayaan calaa adbaarihim xaggooda dambe u noqonayaan nufuura iyagoo ordaya mar alla marka ay qur-aan maqlaan sida shaydaankay didayaan madaafiic baanu ku yahayo sawaarik nufuuran iyagoo sii yaacay naxnu aclamu buu ilahayd aad baanu ogi badan nahay bimaa yastamicuuna bihi shayga ay dartii iyo sababtiisa ku dhagaysanayaan iyo ujeeddaday ka leeyihiin markaad qur-aanka akhriyaysa gaaladu dhagaysanayaan id wakti baanu ognahay yastamicuuna ilayk ay ku dhagaysanayaan wa id wakti weeye hum iyagu najwaa ay faqayaan gaaladu id wakti weeye yaquulu daalimuuna dulmifalayaashu ay leeyihiin iyagoo isqancinaya in tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan masxuura nin la sixray oo silanoo ka dhaco markaa waashun baad raacaysaan bay nebiga ku yidhahan calayhi salaatu wasalaam abi sufyaan iyo abujahl iyo akhnas ibnu shariiq saddexdaa nin ayaa salaad hore kulmay iyaga oo midiba uu habeenkii nebiga soo dhegaystay calayhi salaatu wasalaam waar maxaa xalay halkan ku keeno maxamed baan dhegaysanayay anna saasoo kalean aha anna saasoo kalean aha kadibna way dardaarmeenoo waxay idhahan dadka maatidii iyo naarkiina iyana dhegaysanine aan ka dayno habeen labaadkiina way soo gulo galeenoo mid walba u dhagaystay habeen saddexaadkiina sidii ay isku dhaarsadeen cumuuman qur-aanka way arkayaan xaqnimadiisa laakiin way baalmarayaan waxay marka isku qanciyeen maxaynu dadka ku nidhaahnaa daa nidhaahna waa sixir loo sixirkii weeye waxaanu akhriyayaan go-aankoodiibay kan ka dhigeen marka dhagaysiga aayaddu ay sheegaysaa waa kuwa hormuudkooda iska dhigaya gaalada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akhriyaya dhagaystay dabeedna aanu anficin oonu qalbigooda gelin undur eeg nebi maxamedow kayfa darabuu laka lamhaala siday tusaalayaasha kugu yeeleen ee kolba ay kugu shabaheen cid aanaad la mid ahayn oo qaarkood ay leeyihiin waa sixirle waa gabayaa waa kaahin qaarba waxay u sheegeen fadalluu way ambadeen falaa yastatiicuuna sabiila ma karayaan jid sawaabahoo xaqay maraan falaa yastatiicuuna ma karayaan sabiilan waddo wanaagsan oo xaqa inay maraan ma kari karaan awooduma leh iyagoo diinta ilaahay dafiray aakhirana diiday gaaladu wa qaaluu waxay idhaahdeen a idaa kunaa cidaaman markaanu lafa noqonno iyo wa rufaatan burbur burbur dumaaya a inaa anagu la mabcuuhuuna miyaa nala soo saari doonaa khalqan jadiida abuur cusub mataasaa jiri doonta ma anagoo ciid noqonay oo lafihii burbureen ayaa nala soo saaray abuur cusub oo sida iyadan oo kale ah istifhaamku waxa weye inkaar iyo istibcaad way fogaysanayaanoo taasi dee suuragalba mahadaya ciid qofkii oo noqdo baabaayadaa sidan hebelkan iska noqonaya maya saasay yidhahan gaaladu aakhira dafirka ah ayay isla soo taageen ilaahayna waa dhaabad adag buu udhigoo waxau ihi qul nebi maxameda waxaad tidhaahdaa kunuu noqda xijaaratan dhagaxaan aw xadiidan ama bir ama birba noqda aw khalqan ama makhluuq kale noqda oo mimaa shay a yakburu fii suduurikum laabihiina ku weyn balkaad doonaysaa noqda dheh bani aadamku waaba jir jilicsane dhagaxaan noqda biro noqda wax kale oo kusii weyn laabtiina ama samadoo kale la mid noqda ama dhulkaoo kale ama buurahoo kale wax laabtiina ku weyn waxa idinku weynun sawirta bal kaasoo kale noqda inuu ilaahay idin idinsoo celin waayo iminka iska daa makhluuqaad tihiina ilaahay kolkii hore u abuuraye haddaa wax ka ad adag noqotaana ilaahay wuu idinsoo celinu soo celintiibaa ilahay aada u adkaynaya fa sayaquuluuna waxay ku odhanayaan man yuciidunaa yaana soo celinaya asalka iyagaba ama haddaanu waxaa adaga weyn noqono murankaasaa ilahay uu ka soo wariyey qul waxaad tidhaahdaa aladii ilaahay baa idinsoo celinaya fadarakum awala maratin kolkii horeba idin abuuray kolkii horeba idin abuuray saasuuna isaga qiyaas qaata fasayunqiduuna ilayka waxa ay ku ruxayaan ru'uusahum madaxooda madaxa ayay dhaqdhaqaajin dhaqaajintu laba siyoodba waa suuragal in sida qofku markuu haa leeyahay uu madaxa u ruxoo kale oo qofka adigoo ku jeesjeesaya mararka qaarkood ama siday wax cadhaysan isaga dhigayaad madaxa saa u ruxdaa ama qof diidayaa siduu madaxa u ruxoo kaleoo hareeraha ah lagama yaabo ha sheegin fasayunqiduuna ilayka ru'uusahum madaxay saa leeyihin ku dhaqdhaqaatinaya wayaquuluuna waxay leeyihin mataa huwa bal waa goorma haddaanu kuuba rumayno bal dhaydkiisa sheeg iyo taariikhdiisa cayin qiyaama ka cay qul waxaad tidhaahdaa casaa wuxuu u dhow yahay an yakuuna qariiban inuu noqdo mid dhowba waxaa laga yaabaa inuu mid dhow noqdo waktigii cayimanka ma hayee inuu dhowaadaana waa suuragal lagama aamin noqon karo yowma maalin xus nebi maxamedow ama yowma maalin buu iman doonaa qiyaamahaas yadcuukum ilaahay uu idin yeeli doono waa idin baaqaya malaa'ig buu diraya u dhawaaqaysa fatastajiibuuna bixamdi fatastajiibuuna ilaahay bay idin aqbali iminka waa diideene ilaahay bay idin u jawaabiya idin aqbali doontaan bixamdihi maca xamdi idinkoo mahadnaqiisana ku daraya ilaahayow adigaa mahadle waana kan maanta xamdina ma ogolinin istijaabana ma ogolinin watadunnuuna waxay idin malayn doontaan maalintaa in labistum ilaa qaliilan in yar mooyaane inaydaan wax kalaba nagayn waktiguna wuu idinku soo uruuri ilaa waktigii qaaliga ahaa wuxuu ku dhammaaday wax liita waqul waxaad tidhaha nebi maxamedow licibaadii addoommahayga wan wanaagsane kuwan hortaagana xaqa ku socdo waxaad ku tidhaahdaa yaquulu ha yidhaahdeen allatii hiya axsanu arrintii wanaag badan kelmadda fiican iyagu ha geysteenoo khayrkaiyay ka daalin alkalimatu ayibatu sadaqa buu nabigu leehy calayhi salaatu wasalaam kelmadda wanaagsani mar walba waa sadaqo marka kuwan sawaabu sheegidooda iyo sixidooda iyo macruufkoo la faraha ka daalina ina shaydaana buu ilahay ka magacaa la yidhaahdaa yanzaqu baynahum dhexdooda wuu aafaynaya waa aafaynaya shaydaanku waswaas iyo fasaad iyo nacaybshiyuu ka dhex abuuray dadka oo goor walba ula diyaariyay marka xumaanta uu soo abuuruu soo kiciyo waxa masaxaya kelimaadka wanaagsan marka kelmadda fiican iyo dadkoo la isu gurbiyo oo la isu dhoweeyo wanaag bay ka abuurtaa dhexdooda sida aayaddu ay tilmaamayso shaydaanku wixii uu soo diyaariyeyna way kala tuurtaa ina shaydaana kaasi kaana lilinsaani wuxuu u ahaaday bani aadamka caduwan mubiina cadow wuu yahay cadaawadda caddayd cadow wax khayra lagama filee kaasina wuu ku dhex jiraaye bal dadku kalaamka fiican ha ogaadee war markuu kuu soo yeedho ama wax lagaaga sheegan saaxiibbo kale iyo ummad kale hala boodin hana faafinin sida idaacadaha eh adigu dhinaca fiican iska taag lacalla lacalla lacalla waxa laga yaaba waxa laga yaaba waxa laga yaaba sidaa inaad uga dabaalato rabbukum ilaahaynu aclamu bikum aad buu idiin ogi badan yahay qofba wuxuu mutaystayba in yashaa hadduu doonayo yarxamkum wuu idiin naxariisan aw in yashaa hadduu doonayana yucadibkum cadaab buu idin marin labadaba qof naxariis mutaystay iyo ku cadaab mutaystayba ilaahay waa kala ogsoon yahay wamaa arsalnaaka kumaanaan soo dirin nebi maxamedow calayhim dushooda wakiilan adigoo xafiida mayhidka camalkooda ilaalinaya mayhidka camalkooda lagala xisaabtamayo mayhidka hanuunka ku ilaalinaya ilaahay baa xafiida laakiin adigu waxaa tahay mid gaadhsiinaya dadka oo muballig ah wa rabbuka ilaahaagu aclamu aada buu ogi badan yahay biman fi samaawaati waalard khalqiga cir iyo dhulba ku sugan ma malaa'igba ma jinbaa ma insibaa maxaa gaala maxaa mu'mina camalkay ku jiraan mid walba aada buu ogi badan yahay ilaahay cilmigiisa mar walba aclamu aclamu isaga aada u ogi badan walaqad fadalnaa waanu kala dheeraad siinay bacda annabiyiina calaa bacdi ambiyada qaarba qaar baanu ka dheeraad siinay way kala fadli badan yihin ambiyadu lidaalik baa ilaahay uu tilmaamay ambiyada qaarkood magac gaara u bixiyey fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusuli walaa tastacjil lahum ululcasmiga intii la odhan jiray ambiyadaha see u sabreen adiguna u sabir qayb gaaraa lagu tilmaamaa ilaa shan nebi marka midba ilaahay wax uu ku dheeraad siiyeyba tafdiilkaasi waa iska jiraan shakhsiyaadka iyo waktiga iyo dhulka intaba ilaahay ayaa abuura kuu doonuu dheeraad siiya waataynaa daawuuda zabuura nebigaana waxaanu siinay kitaabka zabuur la odhan jiray oo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in loo sakhiray oo uu had iyo jeer wakti kooban inta faraska la heensaynayo ayaabuu akhrii jirayba oo ilaahay baa u sakhiray qur-aankuna waxa uu ku wara ka warramay marka uu had iyo jeer bilaabo kitaabka akhrintiisa codkiisu sida uu mu-afirka u yahay wuxuu u saameynayo iyo wanaaggiisa inay shucuur iyo dareen qaadan jireen xayawaanku sida shimbirahoo kale suuradaha hoose saynu ugu tegi doono iyo buuraha inay intuba u jiibin jireen abi muuse alashcari oo habeen qur-aanka aada u akhriyay uu nebigu la dhacayna waxau ihi laqad uutiya haada mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud xadiidkii saxiix aha wale abi muuse ilaahay wuxuu siiyey cod wanaagsan oo kii abi daa nebi daawuud oo kale ah qul waxaad tidhaahdaa udcu aladiina kuwii u yeedha zacamtum aad sheegteenoo min duunihi inta ilaahay ka sokaysa aad sanamyaa ku sheegteen bal u yeedha oo barya dee falaa yamlikuuna ma hananayaan kashfa durri cankum dhibaato inay idinka hinjiyaan walaa taxwiilan inay idinka duwaan balaayo soo socotana ma kari karaan sidaa ku dheh bal dhaabadaa u dhigoo waxaad tidhaahdaan haddaa ilaahay wax kale la caabudeen ilaahaan la baryayna arrin maahae balbarya balaayo inuu idinka dulqaado ama mid soo socota idinka duwo barkhadu idin keeno horta iska daayo qofku baahi buu u qabaa wixii kusoo socda in laga joojiye ulaa'ika kuwaasi baa ilaahay uhi la caabudayaa alladiina waa kuwii yadcuuna caabudayay ilaahay baryaya isaga yabtaquuna waxa ay doonayaan ilaa rabbihim ilaahooda alwasiilata dhowaansho ayuhum koodiibaa doonaya aqrabu dhowi badan wayarjuuna raxmatahu ilaahay naxariistiisana way doonayaane way rajaynayaan wayakaafuuna cadaabah ilaahay cadaabkiisana way ka cabsanayaan ina cadaaba rabbika ilaahaaga cadaabkiisu kaana maxduuraa wuxuu ahaaday mid laga feejignaado mid laga aamin noqon kara maaha aayadda waxay ka warramaysaa khalqiga la caabuda waxaa ka mid a saalixiin ay ka mid yihiin awliyada ilaahay iyo malaa'igta iyo ambiyada haddaba kuwaa la caabudaya ee iyaga laftooda ilaahyaasha ay ka dhigteen gaaladu kuwaa laftigooda ilaahayna caabudaya ilaahayna wasiilo u raadsanaya oo ku dhowaanaya weliba waxa ilaahay kusii dhowaanaya oo aada u baryaya oo baahi muujisanaya ayuhum aqrabu kooda ilaahay usii dhowi badan siday ilaahay ugu sii kala dhow yihiin khalqigaas masalan ambiyadoo kale ilaahay bay aada ugu dhow yihiin ilaahay wasiilay u raadsanayaan iyo camal ay ugu dhowaadaan ambiyadoo kale ilaahay bay aada ugu dhowi badan yihiin oo waxa weeye ayuhum aqrabu ilaahay wasiilay weydiisanayaan marka kuway caabudeenba waa kuwa baahanba kuwa baahan wey qaybtii wanaagsanayd dad khalqigii la caabudu ilaahay soo qabtoo waxau ihi ulaaika aladiina yadcuuna kuwaa ay caabudayaan gaaladu day malaa'igiin iyo day saalixiintaba ila quraan kariimku waxa cadeeyay la caabudeen kuwa la caabudayo laftoodu yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ilaahooda inay ku dhowaadaan baabay raadinayaan camal saalixa alla ugu dhowaanaya baahiday qabaan awgeed weliba ayuhum aqrabu kooda alla u sii dhowid badan baaba ilaahay wasiilo u raadsaday wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah taasay bayna alrajaa'i waalkhawf isugu geeyeen ina cadaaba rabbika kaana maxduura lama caabudi karo qof adoona kolka cid adoona wain min qaryatin baa ilahay uhi magaala ma jirto ilaa hadday jirto naxnu muhlikuuha cawdaan u jariyo waanu halaagi qabla yowmi alqiyaamati intaan qiyaamaha la gaahin la gaadhinba aw mucadibuuha cadaaban shadiida ama cadaab kulul baanu cadaabi doonaa waa qaryo aatimadahoo dembaabtay وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا مركا وعتت على أمر ربها باكو قيدنو وحوين مقالة كست قيامها كهر أي إلهي أما هلاقي أما عذاب وكسيدين أما هلاق نبوح نقنطنا إيقو واختقو ذو دما ضيفك إلهي وككحيو واتي أندن بقلين aw mucadibuuha cadaaban shadiidanna waa tii dulmi samaysay laakiin kollayba dadka caalamkan ku noole ama ha wanaagsanaadeen ama ha xumaadeene kolley waa kii ifkan ilaahay ka kaxeeya u tashada kaana dalika fi lkitaabi masduura arrinkaasi wuxuu ahaaday masduuran fi lkitaab lawxulmaxfuudka mid ku qoran oo daabacan oo kolleyba ina bani aadam inaanu halkan ku waaray wamaa manacnaa baa ilaahay uni nooma diidin an nursila bilaayaat waxyaabaha ay codsanayaane khawaariqul caadahee layaabka badan an nursila inaanu dirno bilaayaat aayadaha ay codsanayaan iyo mucjisooyinka inaanu soo dirno nooma diidin ilaa an kadaba biha alawaluun ummadii horunbaa beeniyey ummadii horaa beeniyeyoo markay ummadi wax codsato ee loo yeelo ee ay rumaysan waayaan gow baa laga dhigaa marka hadday yidhaahdeen safa dahab ka dhigiyo dooxan sidan ka yeeliyo jannooyin iyo beerakeen haddaan u yeeli lahayn sidii kuwii hore beeniyaa loo halaagi lahaa tusaala ilaahay uu bixiye wuxuu ihi wa aataynaa hamuuda naaqa qoladii reer hamuud la odhan jire waxaanu siinay hashii cajaa'ibka badnayd mubsiratan iyadoo wax arkaysa marka mubsiratan hashu dee indhama ilahayna wax macnaha mubsiratan loogama jeedo in aragtideedii la sheego waxaa arkayso laakiin aragtideedii mubsiratan iyadoo mubiia iftiimaysa oo mubayina mucjiso cad ah mucjiso cad bay hayd oo muuqata waa mubsir oo mubsara iyadoo la arkayo oo aanay qarsoonayn mucjisanimadeeda fadalamuu bihaa way ku gardaroodeen markaasaa ilaahayna ummaddaa u halaagay wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa ilaahay wuxuu leeyay wamaa nursilu ma soo dirayno bilaayaati aayadaha yaabka badan ilaa takhwiifan cabsigelinunbaa loo soo diraya waxyaabaha layaabka badana caalamkan aynu ku arkayno dhulgariirka iyo burkaarayaasha qarxaya iyo dayaxmadoobaadka iyo casiirta mudamirka ah duufaanada culus waxaan aynu caalamka ka arkayno waa cabsigelin weyn awoodihii ilaahay oo lagu tusinayo wey marka in saadaalun lagu sheego oo laiska daadaawado microscope loo qaato lagu eegeego la nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau leeyay ina ashamsa waalqamara aayataani min aayati illaah laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaati waa mucjisooyinka waaweyn bay kamid yihiin qoraxda iyo dayaxu marka ay madoobaadaane qof weyn oo dhintay ama dhashayna uma madoobaadaane salaad u argagaxoo tukada alla wuxuu ka warramay haddaba dhacdooyinka nebi maxamed soo maray calayhi salaatu wasalaam ee mawaaqifta adag ay gaaladu ka qaateen ayaa uu ka warbixiyo waxau uhi waid wakti xus nebi maxamedow qulnaa laka aanu ku nidhi ina rabbaka ilaahaagu axaata binnaas dadka ayuu koobay bal waktigaa xusuus marka dadka wuu koobayoo gacantiisay ku wada jiraan wax ka bixi karana male axaada binnaas waxay bayaaminaysaa waxba ha ka baqin kol hadduu ilaahay kuwan koobay isagaa kaa ilaalinaya wallahu yacsimuka min annaas wallaahu min waraahim muxiid noocay doonayaan ha ahaadeen awoodday doonayaanna ha yeesheena taa aamin horta wamaa jacalnaa maanaan ka dhigin alru'ya alatii araynaak aragtidii aanu ku tusinay habeenkii leylata alisraa waalmicraaj eed soo aragtay qudus iyo wixii ka sarreeyay aragtibahe sida xadiidka bukhaari ku sugan ee afarka bukhaari ku sugan ee ibn cabaas laga warinaya uu tilmaamayo waa ru'ya alcayn maaha manaam laakiin aru'ya alatii araynaak mana aragtidii aanu ku tusinay caalamka aada soo aragtay may noqonin ilaa fitnatan linnaas dadka imtixaan bay ku noqotay oo waa kuwaasii sacaabatumay oriyey oo yidhi bal maantana wuxuu keenay sheega washajarata almancuunata fi lqur'aan geedda la nacdalee qur-aanka ku suganna iyana iyaduna fitnay gaalada ku noqotay geed qoyan baa naarta ka dhex baxa iyo qudus baan ku soo arkay habeen keliya oo weliba cirkana aan usii dhaafay fitnay gaalada ku noqotay oo meelay kaba duulaan oo ay wax kaaga sheegaan baabay noqotay marka geedka la nacdalay waa shajaratu zaquum oo qur-aanku uu ka warramo ehlu naarku ay cunayaan wey nacdasheeda la sheegayna dee ku nacdaleen kor hadduu cunayo mayadaa nafis haysa ku nacdalan ku nacdalan oo gaala oo halkaa ku jira oo cadho ilaahay dhex dabaalanayay raashinu tahay marka kaa malcuunka ah ayaa cuno iyana markaasaa sidaa dee naxariistii ilahay uga fogaatay wanukhawifuhum waanu cabsi gelinaynaa gaalada buu ilahay yihi famaa yaziiduhum uma kordhinayaba takhwiifkaasi ilaa dugyaanan kabiiraa xadgudub weyn ayuunbay sii kororsanayaan markay mucjizooyinka iyo aayaadka cabsida ku arkaan maaha wax cid wax ka kororsanaysa maaha cidda had iyo jeer waxyaabaha yimaada ee soo kordhaaya wax anfacaan waa cidda iimaan kala wey waxaa rabbi uu ka warramaya halka aadamaha noocan ee aragtidiisu sidan ay u liidata ayaan barradu ay ku dhacday inkaartu halkay ka raacday inay tay ibliis oo usoo faytayoo lagu sallidoo waxba ula soo harin oo dabeetana col buu la ahaa ee la soo kacay qisadii baa alla uu ka warramo waxa uhi waid qulnaaxus markii aanu nidhi lilmalaa'ikati baanu ku nidhi usjuduu liaadama aadamu sujuuda fasajaduu markiiba way sujuudeen iyagoo amarkii fulinaya ilaa ibliise ka la idhaahda mooyaane qaala wuxuu ihi asjudu miyaanu sujuudayaa liman khalaqta tiinan mid aada abuurtay isagoo dhooba ah wasfigiisa iyo tilmaantiisu waa dhoobo dhooba sidaanu ugu sujuudnaa buu ilaahay buu la murmoo jaafaajiriqaasuu keenay qaala markaa waxa uu yidhi midkan oo ibliiskee liitaa ara-aytaka iiga waran bal ilaahayow haadaakan aladii karamta calay kaasoo aada iga dheeraad siisay bal kanaad dheeraadka iga siisay iga sheekee waan kugu baraarujiyo ku xusuusiye lain akhartani haddii aad idib dhigta ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama haddaad idib dhigta buuli laaxtanikanna duriyata ubadkiisa waan jirid goyn ilaa qaliilan in yar mooyaane ballantaasaan kuu qaaday ogow kan isaga ahee aada iga dheeraad siiseyna bani bani aadam macnaa aadan iyo duriyaddiisa waxaan kuu sheegayaa laaxtanikanna duriyatahu ilaa qaliila ixtinaagu waa istisaalka marka shay dhakada la qabto geed jilicsan ama aalaha oo kale saa loo fujiyo macajiridda saa loo daadiyo ayaa ixtinaaq laydha marka halkana waa istixwaad iyo istiilaa istaxwada calayhim ashaydaanu faansaahum dikra allah ulaaika xisbu shaydaan marka laaxtanikanna waan ka waageeran doona anaa ku habsan buuli ubadkiisa in yar mooyaane intaa yarina waa inta ilaahay uu ka ilaaliyey ee gaashaankiisa uga dhigay ka difaacay rabbi ballantaasuu qaaday qaala markaa ilaahay baa yidhi idhab soco faman tabicaka minhumka ku raacee iyaga ka mida fa ina jahannama naarta la yidhaahdaa jazaaukum waa abaalkiinii jazaan mawfuura abaalmarin dhammaystiran abaalmarin aan waxba laga kala reebayn oo camalkiina waafaqsanoo dhammaystiran baan jahannamo idinka dhigi baa ilahay taasaa ilaahayna uu ballan qaaday labadaa ballamood baa ka dhacay ilaahayna dhaabadaasu hordhigay ibliis faman tabicaka wey qofku hadduu diiday inuu ilaahay raaco kanunbuu raacaya ma jiro wax cidla taagani cid baa dhexdhexaad ahoo bannaan taagani ma jirta caalamka imaa inuu ilaahay raaco oo xisbiga ilaahay uu yihi wa imaa inuu xisbiga shaydaanka yihi xisbi saddexaad caalamka kama jiro wastafziz baa ilaahay uhi harowso oo barakici man istadacta ka aad karto oo minhum iyaga ka mid a istifsaasku waa istikfaafka markiisa hore iscaajkaa laydhaha qofka oo iska balaadla oo dabeetana aada bug kaga siiso oo booda oo si deg dega u kaca baradiisa ka booda ayaa istifsaas la ydha istikfaafka marka sidii oo kale weeyaano waxaad barakicisaa man istadacta minhumka aada karte iyaga ka mid a halku ku adkaysan lahaa ee khayrkaa ka eri bisawtika codkaaga ku eri waajlib calayhim waxaad ku weerartaa bikhaylika warajili bikhaylika fardahaaga iyo warajilika ciidankaaga lugta ah saasaa ilahayna uu fasax fasaxda alla uu bixiyey kaadh baad u haysataa baa layi wax alla wixii aad dadkan helayso kambayn ku qaad meel aad kaga soo hadhaba marka sawdkiisaasi culimo badan oo mufasiriinta oo muslimiintii waxay isku waafaqsan inay heesaha yihiin miyaad arag heesaha iyo myuusiga marka lagu dhufto dadkao dham iswada dhaqaajinayo mid jaaso iyo mid dabada dhaqaatiyo mid sii orda ay yeelanayaan bisawtik waa codkiisa wey wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiid wa lahwa alxadiid gaadiidkaaga iyo ciidankaaga lugta ah technikada iyo fentarigaba ku kici baa ilahay noocay doonayaan ha ahaade ama bani aadam u adeegto ama shayaatiin washaarikum fi lamwaali waalawlaad dad iyo dunyana la wadaagta baa ilahay waad heli kartaa taana ar waxba hawlaani marka maalkiibuu qofkii la wadaagsanaya maalku mar hadduu xaraam noqday meesha laga soo bixinay laga soo saaraya iyo meesha lagu bixinayo intuba kol hadday xaraam yihiin shaydaan baa kuweheliya isagaa kula soo abaabulay awlaaddiina waa sidoo kale oo waladka wuxuu tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sugnaa qofku markuu xaaskiisa u tegayo hadduu idhaa bismi illaah allaahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana maa rasaqtana ilaahay annaga iyo shaydaankana kala durki weeye ducadu bisinka dabadii haddii walad ilaahay qadaro inuu habeenkaa calool galo shaydaanku ma dhibo macnaheedu waxa weeye haddii ay ducadaa sheegaan dadkaas wuu dhibayaa waladka shaydaanku baa ka muuqanaysa waa xadiidkaa dee laga faa'idaysanayaa manduuqii hadduu sida noqday mafhuumkii waladkii haddii magaciisii sidoo kale uu noqdo magac shaydaan tarbiyadiisii tarbiye shaydaan ay noqoto tacliintiisii tacliin shaydaan ay noqoto intaba waxa weeyaan waa shaydaankiibaa la wadaagsaday waa sida culimada mufasiriintu ay ku tilmaamayaan wey waladku siduu shaydaanku ula wadaagsanaya waxa weeye intaasoo tilmaamoodba waladku ama wuxuu noqonayaa rabbaani ama shaydaani ama qof ilaahay buu noqonayaa ama qof shaydaan lagu xidho tarbiya islaamiya diiniya saliima saxiixa qofkii in la siiyaa la doonayay markaa haddii taasu waayo shaydaan baa la wadaagsaday waladu sinahana waa lagu fasiray iyo waladaa meher ku dhalan wacidhum u ballanqaad oo waxaad u sheegtaa waxalla waxaad ku harowsanaysao dhan oo dee janna inaanay jirin oo naari aanay jirin oo aakhira aanay jirin oo haddii wax jiraana isagaan cidi ka badinayn buu u dhiili wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa quru ilaa guruuraa shaydaana ma yaboohaya wax ku kariye mooyaane ina allaha wacadakum wacda alxaq wawacadtukum faakhlaftukum buu leeyay ilaahay ballan xaqa buu qaado dee oofi alla mid beenoo baadilan qaado ka baxay maxaynu isleenahay buu leeyay ina cibaadii buu ilahay idha addoommahayga waa wanaagsan laysa laka calayhim suldaan awood kuma lihi wakafaa birabbika wakiila ilaahay baa ku filan mid xafiid oo ilaalinaya kuwa ilaahay awliyadiisa meelaad usoo marta ma haysa rabbukum ilaahaynu aladii ilaahi weeye dabow awooddiisaa laydiin tilmaamayaa xumaantii iblays intii laydiin sheegay laydinka digay kadibe ilaaha laydin leeya raac oo ka tala qaata aladii ilaahi weeye yusji lakum alfulk doonyaha ayuu socodsiiyaa yusji waa socodsiinayaa lakum lfulk idinka dartiin buu doonyaha u socodsiinayaa fi lbaxri badda litabtaquu min fadliha si aad dheeraadkiisa u raadisaan oo tijaaraddii iyo wax soo saarkii iyo khayraadkii badda innahu kaana bikum raxiima ilaahaynu aad buu idinku naxariisanayaa buu ilahay waa run wey waidaa masakumu duru dhibaatadu markay idinku soo gaadho fi lbaxri badda dhexdeeda dalla waxaa idinka lumaya oo waayeysaan man tadcuuna ilaa iyaah cidday aa caabudayseen baa waayeysaan ilaa iyaahu ilaahay mooyaane cidda la baryaa waa allah oo keliya laakiin wax alla wixii ilaah ahaa ee la caabudayay lagama yaabo in la xusuusto xaaladdu markay adkaato dalla wuu idinka lumayaa wey man tadcuuna ilaa iyaahu ciddaa baryayseen u yeedhanayseen ilaahay mooyaane falamaa najaakum ila albar beriga markuu ilaahay idin geeyey acradtum waa sii jeedsanaysa mar alla markaasuu bilaabmaya asmarooris iyo isqalloocin iyo wax isbidhin wa kaana alinsaanu kafuuraa aadamuhu wuxuu ahaaday siiba gaalkaas mid ilaahay aan ku mahadnaqayn oo ka gaaloobay afa amintum buu ilahay idhi miyaa ka aamin noqoteen an yaksifa bikum inuu dig idinla siiyo idinla jaro jaaniba albari dhinaca beriga waa dhinaca badda iyo dhinaca beriga dhinacii badda haddaad sidan uga soo badbaadeenaa berrigii timaadeen miyaa ka aamin noqoteen berriga laftiisa inuu idinla jaro yaa laga aamin noqon aw yursila calaykum xaasiban ama uu idinku soo diro dhagaxaan iyo duufaanno iswata uma laa tajiduu heli maysaan lakum idinku wakiilan wax idin ilaaliya wakiilku waa xafiid ilaahay waxa uu soo hurgufay ceriyo dhulba uu ka soo hurgufay wax idinka difaaca heli maysaan ilaahay badda aa ku baryayseen berrigana wuu joogaah alle marnaba ha ka goyna ama mintum miyaa ka aamin noqoteen mar kale an yuciidakum fiihi inuu ilaahay idinku celiyo baddii aa dhexdeeda ku hafan gaadheen taaratan ukhraa mar kale ilan kama waantooba insaanku meel uu baahan yahay فيرسل عليكم دبتنا وإذنكو سودايا قاصفا شايدن درباحة قصف قوى درباحة دي قوينتي يتشبين مركا قاصفا بدوح بربرين من الريح الدليلة دليلها كلا توريد دونيها كلا قوية تاسو إذنكو سودايا فيغرقكم دبتنا إلهي وإذنكو هفية بما كفرتم قال لماذا السميسين سببتين قال لما سميسين oo waxa idinku dhacay u sababaha taa darteed uu idinku hafiyo thumma laa tajiduu heli maysaan idinku lakum idinku isu heli maysaan calaynaa annaga bihi waxaanu samayna tabiican mid la dabagala walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay intuu halaagay baanu godobna ka cabsanayni cid ka daba timaado marka idinku isu heli maysaan cid naga daba timaado idinka idiin hiilisa wey laa tajiduu lakum idinku isu heli maysaan tabiican calaynaa bihi midna dabagalo oo annagana qabsada waxaanu samaynay dartii ilahay cidina ma qabsato laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun facaalun limaa yuriid aabadaasaa ilaahay u dhiga oo addoonka ilaahay ka soo horjeesanaya sidaasaa rabbunaa tabaaraka wa tacaala uu ugu baraarujinayaa mar walba inuu ilaahay u baahan yahay oonu marna ka maarmaynin haddaba aadamahaas noocan ah ilaahay ka gaaloobay baa rabbi uu umadna sheegtoo waxau ihi walaqad karamnaa bani aadam xaqiiqanime waanu maamuusnoonu horu marinoonu kor u qaadnay aadam ubadkiis karaam baanu siinay baa ilaha soomaalidu karaamada habaarkay u taqaanaao hebel baa hebel karaameeyey macnaha wuu cawriyo u habaaray wey laakiin karaamadu waxa weeye waa maamuuska iyo ixtiraamka marka aadamaha aada baanu ixtiraamnay waa wanaajinay waxamalnaahum waxaanu ku xambaarno aan u hirgelinay se u fuuli lahaayeen fi lbari waalbaxr badiyo beriba waxaan u sahalay badiyo beriba inuu maro waa run wey isaad aragtaa loo intifaacsanaya agabkaad aragtaa loo isticmaalaya hawadana ku dar warasaqnaahum min aayibaat waxaanu ku arsaaqnay wax alla wax kastoo wanaagsan baa ilaha wuli marka khabiidka ma ogola ilahay in la cuno la intifaacsado laakiin wixii ayiba ee nicmo ah aynu hafayno aynu qurayn wafadalnaahum waxaanu ka dheeraad siinay calaa kaiirin in badanoo miman khalaqnaa khalqigaanu abuurnay in badan oo kamida buu aadamuhu dheeraad ka leeyahy tafdiilan dheeraadsiin in badan oo makhluuqa ah bal eeg adugu badda eeg oo beriga eeg oo xayawaanka eeg wax alla waxoo dhan waxa uu ku jiraa tasarufkeen waa la kala yeesho waa la kala xixidho waa khayraadka iyagii annagaa iska laho ugaadhay waxaasoo makhluuqa ilaahay baa inaga dheeraad siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xuseeyey qofka arka qof la ibtileeyey ama la imtixaanay waan ilaahay u cibaadaysanayn dhaacaysanayn ama cudurba uu ku dhacay ee yidhaahda alxamdu lilahi aladii fadalanii calaa kaiirin miman khalaqa tafdiila alxamdu lilahi aladii caafaanii mima ibtalaak wafadalanii calaa kaiirin miman khalaqa tafdiila lam yusiib hada albala ilaahay baa mahadle balaadaa iga caafiyey oo kugu salliday in badan oo khalqiga ana dheeraad iga siiyo aan ka dheeraad leeyahay waxaas kuma dhacaan buu nebigu uri alayhi salaatu wasalaam marka tafdiilkan aadamuhuna aada iyo aada buu cajo badan yahay sidaa darteed baa ilaahay wuxuu siiyey xuquuq aada u badan iyo karaamooyin oo xuquuqdaasoo ay ka mid tahay xaqulxayaa in uu noloshiisa helo oo cidda noloshiisa meel kaga dhacdo dee qur-aanku siduu uga warramay waa adigaynu xalay soo marayn xaqu siyaanati ilmaal xoolihiisii baa loo ilaaliyey waxa uu leeyahay oo la diiday in loo bambaxo xurmadiisa iyo karaamadiisa oo cirdigiisa in loo ilaaliya la faray ويل لكل همزة لمز حق الحرية بولاي إنه حرق النقضاء تصرف كيسية دقاقي كيسية شقي كيس لذلك باشد قويلة لها يوم ممنوع سورة المائدة سينا كسومرين لحريات كإنسان أيه وحر ميس waxa markaa islaamku uu aad iyo aad u tixgeliyay karaamada sidii loogu dhamaystiri lahaa iyo insaanka xuquuqdiisa xuquuqul insaan haddaad maqasho mid ducufahoo sayn dheer le ma hayo laakiin ilaahay abuuray addoomahan ayaa xuquuqdooda u haya iyo karaamadooda isagana sidaa u ilaaliyay taasun inay ilaahay ugu mahadnaqaan wey yowma maalin xus nebi maxamedow nadcuu aan u yeedhi doono kulla unaasin ummad walba biimaamihim maca imaamihim iyagoo imaamkoodiina wata marka imaamkaas kitaabkoodii waa lagu fasiray sida qaybtan dambe aayaddu ay sheegayso rasuulkoodiina waa lagu fasiray dabcan rasuulkuna wuu horkacaya oo hogaaminaya kitaabkanina waxa weeye mid camalkoodii hagaya oo muraayad u ah xaaladooda biimaamihim faman utiya qofka la siiyey kitaabahu biyamiinihi qofka kitaabkiisii midigta looga dhibay fa ulaaika kuwaasi yaqra'uuna kitaabahum kitaabkoodii waa akhriyayaan walaa yudlamuuna fatiilan qadra alfatiil lagamana dulmiyayo lagama jarayo fatiil wax lahayd waa laftimireeda halka saran ee jeexan xaw yaroo khafiif ah oo ku jira wey intaa in lag lagama dulmiyayo marka yaqra'uuna kitaabahum waxay sheegaysaa say ugu faraxsan yihiin haahum uqra'u kitaabiya innii danantu annii mulaaqin xisaabiya saasuu leeyahy waar waan malaynayo tan waan kusii tala jireen marka horaan ilaahay intaasi ugu badbaadiyey bal akhriya buu le waa faraxsan yihi alla wuxuu uhi waman kaana ka indhala waman kaana ka ahaaday fii haadihi adduunyadan acmaa mid dam ah fa huwa fi laakhirati acmaa aakhirana kaasi wuu indhala yahay oo wax alla waxuu arkaya ma jiro fa huwa kaas waman kaada waman kaana fii haadihi acmaa fa huwa fi laakhirati acmaa adduunyadan ka indhalay aakhirana waa indhala yahay wa adalu sabiilan waa dalluka ka ambasho badan weeye sabiilan jidka toosan ee adduunyada la marayo iyo ka aakhiro wanaag iyo jannada loo marayo marka indhala-aantani waa tii xagga quluubta weeyaan laakiin tii xagga indhahan aynu wax ka eegeyneyn boolaha iyo gidaarada iskaga eegeyna maaha innahaa laa tacmal absaaru walaakin laa tacmal qulub walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur indhaha qalbiga dam-a baa ilahay kuwan way leeyihin hadday doonaan bahala dhaadheer baabay u samaysteen oo kabarado wax lagu bidhaamiye iyo agabkaynu maanta arkayno cabdillaahi ibnu cabaas radia allahu canhuma ayaa aakhira cimrigi berigii dambe waa kii indhabeelay dabeedna ragga qaarkood isagoo baraarujinaya ayaa shicir buu tiriyo de nin adiibana waa ku ahaa xagga luqada waxa uu leeya in yakud illaahu minii in ya'khud illaahu min caynaya nuurahumaa ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخلي وفي فمي صارم كالسيف مأثور وحلا يهدي لها عندها يجي ونور كي كقاضي عرب كيغا إيا قلبي غيغو نور بيلي عقل غيغونا إيا قلبي غيغونا وافيوية واحد شوشوها قلينا مجره سيدا سيفتو كلام وحجر يا بولي وإن كادوا waxay u dhawaadeen buu lahaa layaftinuunaka inay kaa ibtileeyaan nebi maxamedow can iladii awxaynaa ilayk qur-aankii aanu ku waxyoonay qaarkii litaftaria calaynaa hayra si aada noogu abuurato dushayada waxaan isaga ahayn taasay waa u dhawaadeenba say kuu riixriixayaan inay kaa dhaqaajiyaan qur-aankay u dhawaadeen may yeelin ma yeeli karaan waidan haddii ay taasi dhacdo wax idan aanu ku siinay ay kaa faramaroojiyaan ay kaa riixaan latakhaduuka khaliila waxay kaa dhigan lahaayeen maxay saaxiib ayay kaa dhigan lahaayeen saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen walowlaa an habbatnaak haddii aanaan kugu sugin oo minjabir aanad noqon oo aanad ku adkaysanin laqad kidta waxaad u dhowaatay tarkanu ilayhim in aada u leexato shay-an qaliilan qadar yar inaad iyaga u yar xagliso ayaad u dhowaatay haddaan alla ku haabananin ilaahay baa kaa soo joojiyay idan haddii aad in yarun leexan lahayd nimankaa gaalaad waxay kaa codsanayaan la adaqnaaka waxaanu ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati wa dicfa almamaati nolosha iyo geerida labanlaabkood oo maxay ah oo waxaa loo labanlaabayaa noloshii oo waxaa loo labanlaabayaa geeridii mudaaf waa laga maarmaan bay leyn aimatu tafsiir idan la adaqnaaka waxaanu ku dhadhansiin lahayn عذابا في ضعف الحياة عذابا ضعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الممات عذاب لبلابانو نولشا يا عذاب لبلابانو كيريدا وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر بيت شاعر باو حوله قفك ير سكير امان قانقار سواهي نما اسكليت سوي سواسي دنبغا وينو ليما داد دادك كما وين اكتود laakiin qofka miisaanka leh ama qiyaadada iyo hogaaminta ah dembiga yaru la yimaadaa ummadda agteeda waa weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahy in yaroo simbirixuun hadday kaa dhicila maadaama nebi maxamedaas maadaama ummadda hogaamiyaydii aad tahay cadaab aakhiriya ku adduunyaba waa lagu labanlaabi laha yaa nisaa annabiy lastunna ka axadin min annisaa ilaahay baa dumarkiisiina waxa uu ku leeyahy ogaada dumarada kale lama mid hidini marka qofka mas-uulka ama culimada isaga ehelkiisa ooridiisa intuba waa inay hormuud noqdaan maaha inay adcafu naas noqdaan iyo dadka hoos loo eego wax waloo liitaba ugu horeeya laa xumaantooduna waxa ay tahay mid xumaanteedu waa aada u weynt wanaagooduna aada buu u weyn yahay ilahay nabiga dhaabadda uga dhigay calayhi salaatu wasalaam mafhuumka aayaadku ay bixiyeen waxa weya inu ka qaadanay gaal ama qof alla ka fogaaday waktigaa heshiin kartaan calaaqaad sokeeya oo wanaagsan iyo saaxiibtinimo dheer yeelan kartaan waa inaad diintaada dabada ka tuurto horta laakiin intaad diin haysato ama sibqatallaahi ilaahay diintiisa iyo muuqaalkeeda oo lagugu arkayo maya khaliilnimadan iyo saaxiibnimadani ma jirayso waa macal ducufuun agtooda marba heer baad gaadsiisan tahay oo magacyaa lagu bixinaya magacyaa lagu bixinaya goorta magacyaashaa lagaa daynaya aad iska fiican tahay waxa weeye aragtidooda marka aad ka siibateed karkaarka ka dhacdo marka ummadda inta ay ka doonayaan waxaan oo ay daldalayaana faraha badan waxa weeyaan inay weydaartaan sawaabka iyo xaqa walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar maanta waxa caalam islaami lagu haystaa waa taas alla waxa uhi uma laa tajidu laka adigu ismaad hesheen calaynaa dushayada nasiiran wax nooga kaa hiiliya hadduu ilaahay ku qabsado wainka hadduubuu ilahay yihi waxay u dhowaadeen layastafizuunaka min alardi dhulka inay kaa barakiciyaan ama layastafizuunaka min alardi dhulka inay kaa qixiyaan liyukhrijuuka minhaa si ay kaaga saaraan waidan hadday kaa saari lahaayeenna laa yalbasuuna ka laa yalbasuuna may joogeen khilaafa ka dabada ilaa qaliilan in yar mooyaane hadday kaa kaxayn lahaayeen maka in yar unbay sii joogi lahayn macnaheedu waxa wey ilahay inuu waa frogi lah iyagaa odhan jiray xaggaa ambiyadu ay joogayeen iyo baytulmuqadas iyo sham iyo xaggaa maad isaga kacd wax badan bay akrii jireen marka alla waxa uu tilmaamayaa in qof alla rumeeyey oo ilaahay diintiisa wada oo xaq oogaya aan dhul waxba looga ogolayn meesha la isku haystaa waa dhulka shar iyo iyo khayrba iyo baatil iyo sawaaba halka la doonaya in laga hirgeliyo waa halka iyadaa la isku haysta iyadaan la isu ogolayn cidda laga xoog roonaado waa lagu cabaya adiga arkaya sunnata man qad arsalnaa buu ilahay ka sunnati man qad arsalnaa qablak ciddii aanu hortaa dirnay oo min rusulinaayo sunnadoodii unbaa iyagana la marin lahaa adigana lagu marin lahaa sunnata man cid wadadeed ayaa adiga lagu marin lahaa ciddaasoo qad arsalna aanu dirnay qabla ka hortaa oo min rusulinaaya oo sunnadu maxay ahayd dee inuu ilaahay nabadgeliyo sunnada ummaduhuna maxay ahayn in iyaga la halaago walaa tajidu lisunnatinaa taxwiila uma helaysid jidka aanu marino addoommaha ee taariikhu qorayso wax duwa ma helaysid sidaasaa ilaahay u hirgelinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaadkan deriskan ku sugan sida ilaahay dee uu kula hadlayo waxa ay muujinayaan aayaadkao dham weerar ku maqan isaga iyo muuminiinta iyo had walba ciddii xaq walba weerar baa maqan siraac iyo loolan baa jira xaq iyo baadilkiibaa isbaal ordaya lagama maarmaan wey qofku inuu gaashaanto sahayna la qaato si uu usoo baxo almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif marka quwadanina waa quwada macnawiga ah ee dee ilaahay cibaadadiisa iyo sahayda ruuxda la qaadanayo dabeedna cibaadaadkii baa ilaahay uu ku dhiirigeliyo waxa layihi aqimi salaata baa ilahay ui salaada og liduluuki shamsi markay qoraxdu bartanka ka leexato ilaa qasaqi leyli habeenka madowgiisa laga gaadho wa qur'aana alfaajir wa aqim qur'aana alfaajir salaada subaxna oog ina qur'aana alfaajir salaada subax kaana mashhuudan mid goobjoog loo yahay weeye oo malaa'igtu ay isbedelayso shantii salaadood bay aayaddu tilmaantayoo ilaa dulu liduluuki shams duluuggu waa iilashada bartanka markay ka weexa ka weecato qoraxda waa duhurka iyo casarka ilaa kasaqi leyli habeenka madowgiisa laga gaadho waa maqribka iyo cishaayigii wa qur'aana alfajrina waa salaadii subax shantaas salaadood isku hagaajiyo surmaseegtayay ku dhicin salaada subaxna dheeraadkay leedahay waa laba arrimood qur-aan baa ilaahay uu ku sheego qur-aanku waa in la badiyo salaada subax asfiruu bisurxi fa inahu acdamu liujuurikum xadiidkii bukhaari ama asbixuu bisurxi fa inahu acdamu liujuurikum iftiimiya subax saa qur-aanka u dheeraynaysaa marka qur-aanka la akriyayo badan awgeed iyo qur-aanka oo salaada kaalin muhiima kaga jira oo dee salaadaan faatixa lagu akrin ma ansaxdee ayaa qur-aanba lagu magacaabay salaadii siiba subax waa mashhuud oo waxay isweydaaranaysa malaa'igtii heeganka ku jirta habeenkii iyo tii maalintii heeganka galaysa ayaa isbedelaya yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaar arrinku ma aha oo keliya faradka in lagu mitidee laakiin waa lagama maarmaan cibaadada isbeerka oo ahayd ee kabaysay ee sunnaha ahaydna in la badiyo wa min alleyli habeenkii fatahajad bihi qur-aanka ku cibaadaysa naafilatan laka iyadoo sunno ku ah ama naafilatan laka iyadoo dheeraad ku ah oo waajib gaara kugu ah casaa waxa uu u dhow yahay an yabcataka rabbuka ilaahagu inuu kaa soo saaro maqaaman maxmuuda goob la mahadiyey loo aayey cid waliba intifaacsatay oo qiyaamaha sida xadiidka dheer ku sugan ee saxiixa ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay xaaladda markay ummadaha ku adkaato qiyaamaha iyadoo goobtaa bannaan la isugu yimi ayay kolba dhan u dhaqaaqayaan waxay u tegayaan nebi aadam nebi nuux nebi ibraahim ciisa waxaan leeyahay muusa ciisa mid waliba wuxuu leeyahay halkan ma kari karo irgadan inaan gala ma kari karo dabeedna nebi maxamed buu imanaya calayhi salaatu wasalaam iyagoo shafaaco ka doonaya iyagoo le ilaahay halkan ha naga dhaqaajiyo un qoraxdiina way soo dhawaato wax waliba way isku dhalaaleen markaa nebigu wuxuu leeyahay ana lahaa waa eray la odhan kara carabigii waxa iskaga soo dhawaaday af soomaaliga ana le tan rag iskuma jire halkan ninkii kaalintan geli lahaa waa aniga dabeedna ilaahay buu hortiisa ku sujuudaya wax badan buu akhriyaya xamdi mahadnaqo ilaahay baa leey ayaa waxa uu leeyahy erfac madaxa kor u qaado ergee waa laga aqbalaya sidaasaa dabeedna ilaahay ummadda uu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam shafaacada weyn ah shafaacat lcudma la yidhaha uga uga aqbalaya casaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuuda meesha la mahadiye waa khalqiga oo dhami ay mahadiyeen marka taasi waxay tilmaamaysaa wanaaggaa badan baad ku helaysaa cibaadadana wad oo ku dadaal waxaana markaa halkaa ka cad in ilaahay uu ku guubaabiyey ummadda cibaadadaasiiba salaatulleylka macruufna way ku ahaayeen nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu oo nabigu kama tegin xataa marka uu musaafirka yahay salaadaha sunnaha uu joojiyay salaatuleylka oo badsanayay cabdillaahi bnu rawax gabayaagii nebiga wuxuu ammaanayay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa gabaygu ku ammaanayay salaatuleylkan ilaahay uu faray fulintiisuu ku ammaanayay wa fiinaa rasuulu llahi yatluu kitaabahu ida nshaqa macruufun min asubxi saaticu araana alhudaa bacda alcamaa faquluubuna به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع كما إذا عموما وحنو تلماما يا نبي هذين كيسدو لين عيسدوك وقدر يهي سدو كتابك إلهي أو أخري إلاس واقو بري يهي ساسكو أماني بل وويد عليها أصحابنا إيا سلف كنا سيدي وقدر يهي إن أي دعي ترتي إياك إيا حاسس كودو in ay iskuba seegi jireenba oo qaarkood ay kaga soo cawdeen cumar binu khadaab radia allahu canhu ayaa islaam baa u timi dumarkiiba wanaagsanaaye ninkeeday ka cabanaysaa laakiin sidii qof weyn bay wax u sheegtay waxay leedahay ninkaygu habeenkii dee aad buu u cibaadaystaa oo cibaadadiisu way badantay qof alla caabudayana waxba lagama sheegi karo markaa cumarna waxa u ihi nicmo zawj zawjuk dee nin waxaba wanaagsan kaaga aad sheegtay hadduu habeenkii dee cibaadaysanaya u fiican yahay marka iyana way yaro guud martay isna markaa show lamuu fahmin kacbul asadi qaadi la idhaahdo ayaa la fahma wuxuu ihi cumarow islaantu dee salaatuleylkii oo ninkuu badiye kaga cabatay deni adigaaba fahmee bal kala xukun buu idhahdaa baan kuu xilsaaray marka wax cajaa'ib leh sida adabiga ah ama iyadii waxay kusoo bandhigtay dacwadeedii gabay ninkiina gabay buu ugu jawaabay qaadigiina gabay buu ugu jawaabay oo xikaayo qariib oo cajiib marka iyadii markii uu qaadi looga dhigay kacbul asadi ay gaar u baxeen bay dacwadii qadinto waxay leeday yaa ayuha alqaadi alxakiimu rushduhu alha khaliili can firaashi masjidu waa ninkan qaadiga ah ee xukunkiisu uu wanaagsan yahayow ninkan saaxiibkaya ama saygayga ah tukashadiisiibaa ayaa iga dheeraysay lajiifkaygii zahadahu fii madjaci tacabudu faqdi lqadaaa kacbu walaa turadidu waxaan kuu sheegayaa inuu ila jiifsado cibaadadiisii ayaa ka mashquulisay bal xukunka u dhaadhaco ha ka noqnoqonin bay leeday taa macnaheedu markaa waxa weeyaan dee xaqii ilaahay unbuu u go-aye kaygii ayaa dayacma bay leeday nahaarahu wa laylahu maa yarqudu falastu fii amri nisaa'i axmadu habeen iyo maalinba ma seexanayo arrin dumarku ma ammaanayo bay tiri kan intaa markay qadiimtay buu isagiina afaraydii waa gola kafuul baa la idhaa qofku aan usoo fikirin ama usoo seexanini halkaasuu nuga jawaabo ise uu jawaaba waxa uu leeyay zahadanii fi nnisaa'i wa fi lxajal ani mru'un adhalanii maa nazl fi suurati اnaxli wa fi sabci طiwal wa fi kitaabi illahi takhwiifun jalal waxaa iga kaxeeyey buu ihi dumarka iyo sariirtoodaba qof baan ahay uu aada u cabsi geliyey suuratu naxli iyo suuradaha dhaadheere qur-aanku cadaabka iyo aakhirada ay ka warrameen anoo ka fikiraya kitaabka ilaahayna takhwiif iyo cabsigelin badan oo igu xambaaro igu kalifay inaan cibaadada saa u badiyo ayaa ku sugan kacbi markaa cudurdaarkiisa kamuu aqbalina wuu go-aamiyey isna gabay ugu jawaabo waxa uu ihi إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل وحولي والحق بيك كل هذا نينو نصيب كيدو نافرتيها بين وين أدمر لك ولن تعد عقلك حق يدا فيه إلوينك يمرن كلنا يسكداف مركا لابد أن يعطى كل ذي حق حقه عد والبحقي سواء لسيه إلهي حق بولي إسلامتنا حق بيلاده marka xaqa islaamta lagu gari maayo ka ilaahay sida ka ilaahayda aan loogu garaynin ka ehelka mid walba xaqiisa la siinaya umuuman waxaynu uga jeednaa ama qisada aynu usoo qaadanay kole meelo kale fuqahadu usoo daliishadaane halka uu ka gaarsiisnaa maanta inaguna waxaynu dumarku ka cawdaan habeenkii ma soo hoydo iyo wuu qaylaya iyo selimuu ku jiraa iyo rubamaa tu kaleba uu soo maraba halkaa weeye cawashada qaadiyada lala hortagaa innaga dumarkaa selafkuna salaatuleyl bay iska cabaneen laba ummadooda runtii dee aada u kala duga waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow rabbi ilaahaygiiyo adkhilnii igeli mudkhala sidqin gelin wanaagsan waa hadduu master miimiya yahay ama mudkhala sidqin meel wanaagsan oo la galo hadduu makaan yahay wa akhrijnii isaar mukhraja sidqin saaritaan fiican ama si fiican aan uga baxo goobtan aayaddu waxay soo degtay aima tafsiir qayb badan oo ka midi tilmaamaya nebi maxamed oo sii socda calayhi salaatu wasalaam oo maka iyo madiine dhexdooda maraya oo milicsanaya makoo dib usoo eegaya jeclaysanaya halka laga qaxiye laga eriyey kolkaasaa wuxuu leeya ilaahay halkaa aan gelayo meel wanaagsan iga dhig ama gelitaan fiican laygu soo dhoweeyaa madiina halkana saaritaan fiican ilaahay iga saar ayuu qalbigaygu ku xidhmin aan ka hagaago ilahay iga hagaaji واجعل لي إلهي وإيا من لدنك أكتاب سلطانا نصيرا إلهي أود أقاسمان أدك فيه سلطانا أود نصيرا وإيه جيسه وحوك بضان إلهي وإسيه والدين إيا الدليل حق إيا أود ساسو عصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما دام أود هل كان لي قصاري إلهي أود يسيب لي سلطان وقل وحاتنا النبي محمد وجاء الحق حقي بايمي أعقدك تي وزهق الباطل baadilkiina wuu tirmay oo waa siibtay oo wuu muruxsaday meel xaqiimi baadil ma jooge waa quraanada iyo dhagax bay isku yihin ina albaadila ka magacaa la idhaahdaa kaana zahuuqan waa mid tirmaya kor haddii uu soo biyeysto xaq ehelkiisuna ay ka run sheegaan baadilku wuu iska tirmaya marka goorta uu xaqiina sugmay baadilkiina tegay waxa weeye waktiguu nebi maxamed helay sulbaana nasiira awood dowladda islaamku cagaha u taagay ciidankii difaacii baa loo diyaariyey ansaar iyo muhaajiriin baa ishelay kolkaasaa quraysh lagu hinjiyey iyo maka dhan walba waa loo riday sidaasuu baadilkii ku tirmay laakiin dadku iyagoo diintooda haysta haddii aanay wax awooda lahayn iyo suldaana nasiiran baadilkii tirmi maayo diyaarun bay la fadhiisanayaan xaqa ay hayaan idan waa lagama maarmaan siduu baadilku u tirmo in awoodi ay jirto adigaa maanta arkayo dee ciddii awood le baa markaa runtii wixeeda hirgelinaysa siyaasadeeda dhaqaalaheeda afkaarteeda manaahijteeda aragtiyaheeda dadka xaqu haddii ay markaa la fadhiistaan toodana tabaadilka halkeeda ugu imanaysa ilaahay baa wuxuu yihi wanunazilu min alqur'aani waxaanu soo dejinaynaa maa shay huwa isagu shifaaun caafimaada waraxmatu naxariisu a lilmu'miniina dadka la rumeeyey walaa yaziidu aldaalimiina dulmi falayaasha uma kordhinayo qur-aanku ilaa khasaaran guuldarun buu u kordhinaya saasaa ilaahay uu yabohay oo ka warramay tabaaraka wa tacaala marka qur-aanku dee siduu caafimaadka u yahay jirka dabcan caafimaad buu yahay marka lagu dul akhriyo quluubtana caafimaad buu u yahay noloshana caafimaad buu u yahay iyo naxariis qofka muuminkaabaa dheeftiisa ugu dhow ka aan rumaysnayn khayrka lama kulmo waidaa ancamnaa buu ilahay yihi markaan u barwaaqaynaa cala alinsaani aadamihii dushiisii carada waa sii jeesanaya wana-aa wuxuu maroorinayaa bijaanibihii dhinaciisu xaggaasuu usii xaglinaya waidaa masahu sharu balaayadu marka ay ku habsato kaanaya uusan waa qubsasho badan yaho ma moodidba inuu ilaahay mar naxariis ka helay insaanka aragtidiisu ay noocaa tahay waa ka aan iimaanka lahayn qul waxaa tidhaa nebi maxamedow kullun ku kastaaba yacmalu calaa shaakilatihi yacmalu calaa shaakilati habkiisa ha u socdo calaa ariiqati qof waliba halkiisa ha ka wado kol haddii ay diideen sidiinaa ku socda farabbukum ilaahinu aclamu aada buu ogi badan yahay biman huwa ahdaa sabiilanka xagga wadada toosan inuu annaga iyo inuu idinka yahay marka ilaahay baa ina kala oge oo markhaatiyahe halkiinaa ka wada ha ka yeelin laakiin waxba wayasaluunaka cani ruuxi waxay ku weydiinayaan nolosha iyo nafta qul waxaad tidhaahdaa alruuxu nafta ku jirta noolaha min amri rabbi ilaahayga arrinkiisu la gaar yahay ee ka mid wamaa uutiitum laydinma siinin min alcilmi aqoontii iyo ogaanshaha ilaa qaliilan in yarun baa laydin siiyey waxa soo diraya yuhuud quraysh bay soo dirayaana waxay leeyihin bal wax su-aal oo qodqoda oo waxaa weydiisaa nafta jawaabtii tan ka dhig baa layihi cilmigeeda ilaahay u celi kun iyo sideed boqol oo qowl meelahaasaa laga yidhi ruuxda iyo wax ka sheegeeda laakiin kulluha waa takalluf ilaa haddaa la garan laaya waxay tahy khubarada biolojka iyo caafimaadka iyo dhakhaatiirta maya waxbaa laga sheegi kari laaya maxay tahay ruux cid cilmigeedu uu qaliil yahay waxba kama sheegi karto wala in shiinaa haddii aanu doonna buu ilahay yidhi lanadhabanna waxaanu la tegi doonaa biladii awxaynaa ilayka waxigan aanu ku siinay waa nicmo weyne haddaanu doonno waaba kaa qaadi karnaa buu ilahay yidhi uma laa tajidu heli maysid laka adigu isu heli maysid bihi ka aanu kaa qaadnay calaynaa dushayada wakiilan wax xafiidahoona ilaaliyo naga soo dhiciya oo idhaa ka daa ama ka jooji lama helayo ilaa raxmatan naxariis mooyaane min rabbika ilaahaaga xaggiisa ka ahaatay naxariis ilaahay waad ku heli kartaa ilaahay baa kugu dayn karaa ina fadlahu ilaahay dheeraadkiisu kaana calayka kabiiraa dheeraadku ilaahay ku siiye waa weyn yahay diinta weeye ilaahay kugu mano sheeganaya iyo waxyigan waa ka fadligiisu uu weyn yahay runtii innagana aynu ku heli karno fadligaa weyn qul waxaa tidhaa nebi maxamed oo la in ijtamacat ilinsu waljin jin iyo insi hadday isu yimaadaan calaa an yaatuu inay la yimaadaan bimithli hada alqur-aan kitaabkan oo kale inay keenaan hadday u shiraan jin iyo insi say u dhan yihiin laa yaatuuna bimithli qur-aankan oo kale ma keeni karaan walow kaana haba ahaado bacduhum libacdin dahiira barhkoodba kuwa kale xoojin haba u noqdo dahiiran xoojin iyo gurmad haba u noqdee ma keeni karaan qur-aankan oo kale waa taxaddi walaqad sarafnaa waanu cadcadaynaanu rogrognay buu laha yidhi linnaasi dadka fii hada alqur'aan qur-aankan dhexdiisa min kulli mathal tusaale kastay u baahan yihin waa loogu dhigdhigo waa loo saafay bal si ay wax ugu dhaadhacaan fa abaa waa diiday buu laha yidhi akharu nnaas dadka intooda badan ilaa kufuura iimaan la-aan iyo gaalnimo unbay dooneen taasaanay xiiseeyeen ilaahay kitaabkiisiina way ku diideen sagaal shardibay nimankii quraysheeda gaalada ahaa xidhayaan nebi maxamed hadday risaalada ka aqbalayaan shuruudahan sagaalkaa waa inuu yeelaa inagana goorta argagixisada iyo irhaabka dadkan magacyaashaa laga daynayo iyo in dalkooda iyo dadkooda la qabsado waa in shuruudaha badan loo tixgeliyo shuruudaha badana markaa la xidhayo waa inay fuliyaan kaa furi kaa furi waayahay waayahay waa lagu wadaya xataa yastaslima tamaaman bal shuruudahan eeg iyo siay ducufka u inay u liitaane caqli iyo sharci iyo mantiqba uga fog yihiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii lan nuumina laka kuu rumayn mayna moxamedow xataa tafjura lanaa ilaa aada nooga soo butaaciso min alardi yambuucan dhulka ila biyaha ka soo butaaceen iyo riiga soo furbaydha riigana berigaa lama aqoonoo lama gaadhin aw takuuna laka jannatun ama beer yeelabaydha min nakhiilin wa cinabin oo geetimireed iyo cinaba fa tufajira lanhaara dabeed ka soo butaaci webiyaal khilaalahaa dhexdeeda tafjiiran butaacin waa beero nicmaysta oo webiyaalna saa u dhex marayaan meeshuna waa saxraaga iyo maka waa shardi iyana aw tusqida samaa ama samadaba soo rid bay idhaahdeen kamaa zacamta sidii aada sheegtay calaynaa dushayada kisafan iyadoo gobol ah bal waslada samadaana soo daadayda oo sawaariikhdeeda ku rid aw taatiya billaahi waalmalaa'ika ama ilaa aada keentay ilaahay iyo malaa'igta qabiilan mucaayana iyagoona hor taagan oo aanu ilaahay iyo malaa'igta arkayno taasina waa shardi bay idhaah ha kuu markhaati fureene aw yakuuna laka baytun ama guri aada yeelato min zukhrufin dahab ah guri dahaba horta yeela baydhaan boqoraan dahab lahayn ma fiicne aw talqaa fi samaa'i ama aada samada fuusha bay idhaaheen shardigana shardi baa kusii hoos jire walan nu'mina liruqiyik samafuulkaagana lama rumaysan doono bay idhaaheen xataa tunazila calaynaa jeerood nagu soo dejiso kitaaban naqra-u kitaabaanu akhriyayno nin walba kuusa u dhiib bay idhahaan uu akhriyayo oo samada laga soo waariday qul waxaad tidhi awooddaada u muujiyo shuruudaha sagaalkaaba deerifeeyo subxaana rabbii ilaahaygaa ka hufan xumaan iyo inuu intan kari waayo wuu karaa hal kuntu maa kuntu ma ihi ilaa basharan rasuulan bani aadam wuxuuna hanahay lasoo diray oo dheeraad risaalad la yidhaahda leh laakiin waxaanay awoodahayga maaha ha iska lisin sidaa isu barax iyagana shuruudahooda ku diidoo ku deerifee baa layi halkaasuu ku hadhay warkoodaas wax la rumaysan karoo la aqbali karana ma aha waxaanay tusinaysaa un canaad iyo iimaan la-aan iyo inaanay ka aqbalayn fadligan iyo dheeraadkan ilaahay ummadda ugu soo dhiibay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wallahu aclam